isbedelka lagu sameeyey taliska ciidanka xoogga dalka ayaa yimid xilli dowladdu ay sheegtay inay qaadi doonto wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab wejiga labaad ee dagaalka waxaa ka qayb qaadan doona dowladaha dariska laha soomaaliya jananka xilka wareejiyey maanta jenaraal odawaa yuusuf raag ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka al-shabaab ay kala wareegeen degmooyin iyo tuulooyin dhaca hiiraan shabeellada dhaqa mudug iyo galgaduud maanta waxaad ogtihiin fayskii koobaad ee la dagaalanka argagixisada meesha uu maraayo cadowga looga saaray gobolka hiiraan gobolka galguduud qaybo ka mid a mudug qaybihii uu cadowga uga sugnaa gobolka shabeellada dhexe maantana waqooyiga marka aan dhahno cadowga uu ku harsan yahay argagixisadu ay ku harsan yihiin qaybo ka mid a gobolka galgaduud oo sida uu idiin sheegay laba degmo ka kooban muxuu aha ii sheeg taliya ciidanka lagu sheegay degmada ceelbuur iyo degmada galhareeri sidaasoo kale waxaa argagixisadu waqooyiga markaan ka hadlayna ay ku sugan tahay buuraha galgalo oo ayagana ka mid ah maamul goboleedka puntland oo ayagana aan isleeyahay insha allahu tacaala haddii qaybaha ka socda galgaduud ay dhammaystirmaan dabcan loogama soo kala tegi doonaan isleeyaha jihada waqooyiga naga xigta waxaana rajaynayaa ilaahay ciidankiisa halkaas inay kasii wadaan taliyaasha cusub meel runtii maanta ay kasii wadi karaan ayay joogtaa fayska koobaad waxaad ogtihiin halkii uu ku gabagaboobay iyo meesha uu ku dhammaystirmay dowladda soomaaliyeed ay ku dhawaaqday fayska labaadna diyaargarowgiisa halkan inaan ka tilmaano uma baahno laakiin meelo aad iyo aad u wanaagsan taliyaasha yimidna aan uga warbixinay ayaguna ay indheheera ku arki doonaan ayuu marooyaa taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh mukhudiin oo maanta majaraha u qabta hogaanka ciidanka xoogga dalka ayaa xusinaysii wadi doonaan dagaalka dib loogu xoreynayo al-shabaab iyo dib u dhiska ciidamada
waxaad ogtihiin waajibaadka culus eena hor yaalla kaasoo u baahan in si wada jira looga ugu galo kamidadalintiisa ka ciidanka xoogga dalka ahaan waxaan ballan qaadaynaa in aan kaalinta nooga aadan ka qaadanno annagoo ku dayanayna raggii naga horreeye iyo waddadii ay mareen annagoo wixii ka dheeri ah oon ku darayno maahina intoodii aan siday u qabteen aan u qaadan doono
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in xilligan ay hortaalla hogaanka cusub ee qabtay majaraha xoogga dalka dardargelinta dagaalka ka dhanka al-shabaab fursasiinta saraakiisha da-da yar ee kusoo biiray ciidanka xoogga dalka iyo sidii loo xaqiijin laha goobaha hadda gacanta lagu hayo dardargelinta dagaalka ka dhanka ah khawaariijta iyo xureynta deegaanada ku harsan gacanta cadowga argixisada taabagelinta iyo fursad siinta saraakiisha aqoon-yahanka ah ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo ah go-aan siyaasadeed qaran oo la rabo in si deg deg ah mirihiisa loo helo nidaaminta iyo dib u habeynta saadka iyo taakulada ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tayeenta sirdoonka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kor u qaadista awooddiisa waxaan rajaynayaa in hoggaanka cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu soo kordhin doono horumar weyn oo la mahadin doono haddii ilaahay yidhaahdo dowladda soomaaliya ayaa dagaal xoogan kula jirta al-shabaab waxaana hadda dagaalka qayb ka ah dadka deegaanka loogu yeera macaawisley cabdulqaadir okey v o a muqdisho